subax wanaagsan halkan waa raadiyo muqdisho kusoo dhowaada warka subax qodobada wararkaan idii haynana waxaa ugu dooron madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo munaasabad cashe sharafa u sameeyey guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalmahan dalka ku sugnaa wasiirro ka tirsan xukuumadda madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle oo xalay kulan soo dhoweynaya cashe sharafa u sameeyey guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka wasiirro ka tirsan dowladda dhexe ee dalka oo faahfaahin ka bixiyey kulamo ay la qaateen mas-uuliyiinta dowlad goboleedka puntland wasaaradda qorshaynta qaranka oo soo bandhigtay websayte lagala socon doono macluumaadka la xidhiidha fursadaha maalgashi ee soomaaliya ka jira wararka dibadda ah ee warka subax aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ciidamada turkiga oo gudaha u galay waddanka siiriya
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
iskulan maqal habboon mar kale taariikhdu waxay ku beegan tahay tobanka bisha tobanaad ee oktoobar sannadka waana subax khamiisa kusoo dhowaada qodobada wararkii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa xalay munaasabad cashe sharafa u sameeyey guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalmahan dalka ku sugnaa muxiidiin macalin cabdulle ayaa faahfaahinaya
munaasabadda casho sharaftaah oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada qaranka ayuu madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo u sameeyey gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda jabuuti mudane maxamed cali iyo wafduu hogaaminaya oo maalmahanba ku sugnaa dalka waxaana casho sharaftaasi sidoo kale goobjoog ka ahaa gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ra-iisul wasaare xasan cali khayre gudoomiyaha gobolka banaadir iyo xubno kale gudoomiyaha baarlamaanka jabuuti mudane maxamed cali oo kelmado kooban ka jeediyay munaasabadda ayaa dowladda iyo shacabka soomaaliyeed uga mahadceliyey sida diiran ee loo soo dhoweeyey isagii wafdigiisa waxaana uu madaxweyne farmaajo soo gaarsiiyey salaan uu ka waday madaxweynaha jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo gudoomiye xaamud iyo wafdigiisa uga mahadceliyey siday u ajiibeen casho sharafta uu ku casuumay ayaa sheegay in jabuuti iyo soomaaliya uu ka dhexeeyo walaaltinimo soo jireena iyo saaxiibtinimo qoto dheer
dowladnimadan soomaaliya meeshay kasoo bilaabatay artay kasoo bilaabatay iyo leadershipka hogaanka hogaaminta waalaheen ismaa walaalkeen ismaaciil cumar geelle iyo dadka waalaheena ah reer jabuuti runtii juhdiga ay geliyeen iyo waktiga ay geliyeen inay soomaaliya ay dib cagaheeda ugu istaagto oo maxaanku idhaahdaa laga bilaabo maalintaas oo aan isleeyahay waa augostay ahayd two thousand in dowladdii ugu horreysay kumeelgaarka ahaa ee jabuuti lagu soo dhisay hadda meeshaan marayno labaatan sagaaliy toban sano kadib waxaan isleeyahay waxaan gaarnay horumar weyn oo runtii dhinac walba ah jabuuti iyo soomaaliya oo ah laba dal oo walaalo ah waxaa ka dhexeeya iskaashi dhinacyo badan leh waxaana soomaaliya xilligan ka howlgala ciidamo ka socda jamhuuriyadda jabuuti oo qayb ka ah amisom muxidiin macalin cabdulla warbaahinta qaranka madaxtooyada soomaaliya
madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeellena wuxuu xalay kulan soo dhoweyn iyo casho sharafa u sameeyey guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo shalay gaaray magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle warkaasi dib ayaan ugu soo laaban doonaa dhegeystayaal wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey kulamo ay la qaateen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka puntland maxamed muuse tarsan ayaa warkan faahfaahinaya wasiiradan oo ka kooban wasiirka arrimaha dibadda wasiirka qorsheynta wasiirka kalluumeysiga wasiiru dowlaha maaliyadda wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo la taliyaha amniga ee dowladda ayaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib markii ay boosaaso u tageen sidii loo wanaajin lahaa xiriirka dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedka puntland wasiiradan ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo u wakiishay inay ka taliyaan wada shaqeynta dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka puntland waxayna sheegeen in madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ay isku afgarteen in xal loo helo kala aragti duwanaanshaha maadaama ay dowladda federaalka soomaaliya ka go-an tahay in dalka lagu dhaqo hannaan federaal ah dowlad goboleedyaduna ay la shaqeeyaan dowladda dhexe si loo gaaro horumar wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad oo ka hadlay socdaalkoodii puntland ayaa sheegay inay ku guulaysteen in dib loo soo celiyo xiriirkii wada shaqeyneed ee u dhexeeyey dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka puntland socdaalka iyaga ujeedadiisu wuxuu ahaa inaanu la kulanno mada- mada- madaxweynaha eh, puntland iyo maamulkiisa oo aanu ka shaqeyno sidii la isugu soo dhowaan lahaa arrintaas annagu waxaan filaynaa inaan guul fiican ka soo gaaray madaxweyne cabdul eh, siciid deni wuxuu aad buu u soo dhoweeyey arrintaas wuxuuna naga ballan qaaday inuu aada uga shaqayn doono soo dhowaanshaha yaraynta khilaafaadka iyo abuuridda kalsooni dhex marta maamulka puntland iyo dowladda eh, federaalka soomaaliya dhinaca kale wasiir cawad ayaa sheegay inaysan waxba iska bedelin go-aankii dowladda federaalka soomaaliya ee dowlad goboleedka jubbaland
waxaa iyaduna oo wakti badan ahayd sideed saacadood oo isugu jiray case sharaf kulan loo yeelanay eh, madaxweynaha iyo xubno ka mida golihiisa waxaa iyaduna eh, sheekadii soo gashay eh, doorashada jubbaland arrintaa iyada ah eh, waa ku kala duwaneen annaga iyo madaxda maamulka eh, puntland annaga mowqifka iyagu waa mowqifka eh, xukuumadda eh, federaalka ee soomaaliya kaasoo aad aad wada og tihiin
maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka muqdisho
madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle ahna kusimaha madaxweynaha mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa hoygiisa madaxtooyada hirshabeelle kulan cashi sharaf ah iyo mid soo dhoweyna ugu sameeyey guddiga doorashooyinka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo shalay gaaray halkaasi guddiga doorashooyinka baarlamaanka dalka inta ay joogaan xarunta maamulka hirshabeelle ee jowhar waxa ay kulamo kala duwan oo la xiriira aragtida doorashada ka dhici karta dalka sanadka la qaadan doonaan golayaasha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle wasaaradda qorsheynta qarankuna waxay soo bandhigtay websayte lagala socon doono macluumaadka la xiriira fursadaha maalgashi ee dalka ka jira soomaaliya ayaa juhdi badan ku bixinaysa inay dunidu ka faa'iidaysato ilaha maalgashi ee sida dabiiciga ah alla ugu manaystay waxayna wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaaluhu qaaday dhowr tillaabo oo ku wajahan sidii dalkeennu uu heli lahaa maalgashi caalami ah unkidda xafiiska dhiirigelinta maalgashiga qaranka oo shaqadiisu tahay soo bandhigidda ilaha maalgashi ee dalka ka jira ayaa ka mida dadaalada wasaaraddu ugu jirto gaaridda himilada ah inay soomaaliya caalamka ka faa'iidaysato wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaa muqdisho uga qayb galay daahfurka websayte xafiiskani kusoo bandhigi doono fursadaha maalgashi ee soomaaliya ka jira cabdiqafaar axmed shire oo ka tirsan howlwadeenada xafiiskan ayaa sharaxaya qaabka qof weliba oo daneynaya fursadaha maalgashi ee soomaaliya ugala socon karo websaytekan website-ka som invest waa website-ka xafiiska dhiirigelinta maalgashiga qaranka oo markaasi lagu ururiyo xogaha ku aadan maalgashiga dalkeena qofkii jeclaan lahaa inuu eego waxa uu booqan karaa boggeena website-ka oo ciwaankiisu uu yahay www sominvest mob gov so markii uu halkaas booqdo wuxuu arkayaa haddii uu yahay maalgashade iyo haddii uu yahay qof caadiya oo jeclaan lahaa inuu xog badan ku ogaado maalgashiga waddankeenna xogaha ku saabsan dalka marka koowaad wuxuu ogaan karaa xafiiskeenna waxa uu yahay iyo waxa uu qabto sidoo kale waxa uu ogaan karaa wadatashyadii uu xafiiska dhiirigelinta maalgashiga qaranka ka sameeyey arrimaha maalgashiga dalka consultationskii oo dhan iyo maaragtay wadaxaajoodiyadii lala yeeshay hay-adaha dowladda federaalka amul goboleedyada private sectorku ay hogaaminaysay rugta ganacsiga iyo warshadaha dalka sidoo kale waxaa ku jira tobanka investment sector ee ay soomaaliya isla qorshaysatay markii wadatashyada aan samaynay in diiradda la saaro marwe fahmo axmed nuur wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha soomaaliya ayaa ka hadashay qorshaha wasaaradda ee maalgashiga dalka wasaaradda qorsheynta waxay caawa daah fureysaa website ganacsatada ama maalgashayaasha dunida ay ka arki karaan markay rabaan inay soomaaliya imaadaan iyagoo macluumaad buuxa haysta marka maasha allah waan ku faraxsannahay tallaabo horey loo qaaday waayo sadiiq xirsi warfaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya oo madashan goobjoog ka ahaa ayaa ka hadlay ka wasaarad ahaan sida ay muhiimka ugu tahay inuu dalku helo maalgashi caalamiya anaga ka wasaarad ahaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaa aada noo taabanaya waxaa weeye human capitalka oo qayb ka mid ah in la hormariyo ummad ma hormarin karta hadeynaysan bulshadeeda aysan dhisin waana ku faraxsanahay inaan bartner nahay wasaaradda qorsheynta tobanka hamiidada ugu waaweyn oo ugu horeeya dhaqaalaha sida beeraha sida kalluumaysiga sida xoolaha sida waxyaabaha waxyaaba kala soo saarka dowladdu leedahay iyo sida mid wasaaradda dhaqaasaan u taabanayso ah human capitalka oo laborka ah hadda waxaan baarlamaanka aan hadda waxaan mar dhow aan golaha wasiirada ka horgeyn doonaa aniga kulle shakhsiyan waxa la yihahda labor corkii oo aada uga hadli doona sidii maaragtay dalkan uu ula jaan qaadi lahaa adduunyada cusub shucayb maxamed cali warbaahinta qaranka muqdisho qoysas deegaanadii ay deganayeen ay kasoo barakiciyeen maleeshiyaadka al-shabaab ayaa gaaray degmada xudur ee xarunta gobolka bakool waxayna codsadeen in gurmad dhanka nolosha ah loo fidiyo maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa faahfaahinaya
dadkan oo u badan waayeel iyo haweene caruurtoodii wataa maleeshiyada al-shabaab ayaa kasoo barakicisay deegaanadii ay ku noolaayeen kadib markii argagixisada ay sii kordhiyeen dhibaatooyinka shacabka ay u geysanayaan oo isugu jira dil dhaacaga juglayn iyo inay ku amreen inay isaga guuraan deegaanadii xoolodhaqatada ay ku ahaayeen ciddii deegaanadaas lagu warkana qudha ay ka jari doonaan sababtuna argagixisada waxay u diideen in xoolo baada ay ka qaadato taas oo sababtay in deegaanadooda laga soo barakiciyo waxayna soo gaareen mid ka mid a kaamamka ku yaala magaalada xudur qaar ka mid a dadkan soo barakacay ayaa iiga waramay dhibaatooyinkii ay kala kulmeen maleeshiyada al-shabaab al-shabaab hanu burburi alxamdulilaahi meelha roogna meelha hergeelna meelha barinaha waayn irsaaga waayn holeenanoo dhay ilaahay mahadle dowladda yaha hoosgalna baahi internet sheentii hoolaylahanoo dhay al-shabaab noo dha'i baahi internet sheentii derbaalko mahaysano meel hergelno waaysagna hoolwalaayunagamni waynoo dha'i gaal waynoo dha'i erin waynoo dha'i hataa hatana wareejiyohay duurka ka jara meel inbadna waaysagna daadka bershay meela baahaka dhamayo hayta daadka bershay geekaasoda dowladda iya ku fadaan taakuleen iyo nolol iya ku fadaan derbaal ma gamna raashin ma gamna walaa kale an hata al-shabaab inay hoggaansan hatan insha allah inay aaminsana al-shabaab dhammaan hoo dadkan shacabka hata hoggaansan hoos inay hoggaansaneen an al-shabaab isku reebo korona hata taasa kulli aaminsanaan dadkan anteniska kooy geehore salku dhooble imidkoorey inti xaku gaheen iyo gubidgaloo lumeyle arhaa indhiska kooyan meeli gubidgaloo ledi adigoo burburi dadguriyaashii ilbaabeeliku gurye habaabaciyo gobolka xudur andhiska kooyan dad gadaal meelangnagadawlam ma'e eedaan dhabaataysanyiin gaajo walcesheeraan maqabaan idmahayaan dad meeltuule ah kugahiyahayan dadkaasay hay-adda samafalka adduunweynaha inay walinkugobada taasa eedanka baahan hoola joocadiwa dhacay dad madan walba gacananka jaraan ma'e lafaashi intaa la roori mas-uuliyiinta maamulka degmada xudur ayaa barakacyaashan cusub ku booqday kaamka ay soo gaareen waxayna hay-adaha samafalka ugu baaqeen in gargaar deg dega lala soo gaaro hay-adaha internationalka iyo kuwa localka eeba inta badan may ku odsaane haddii ilaaha yarayni sadaqsile gargaar hangla deeraan insha allah waxyaabaha hata necessariga ama baahayaadka asaasiga ambaahan ini lagu kaaba hele roobadaa laka jara helaga roobeedna wali lan baahinyaba qofu baniaadanka hoo bahaqaha nambar wan horta biyoon baahinyi lama mayn baahinya meelo sheeroon baahinyi sadii madaasaatana walla amawlan baahinyi wali leenaa baahyadoo samafaalka ee khudurka sugun ambo kasugun soomaaliya kasugun walin sheegan ahe qamaamulhaan ini dadkan shacabkan nambar wan bacla haladeere maxamed xasan cabdiraxmaan raadiyahay telefishanka qaranka magaalada xudur
mahadsanid maxamed maamulka degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraanna waxay shacabka degmadaasi ka codsadeen inay u midoobaan la dagaalanka kooxda al-shabaab oo dhibaato ku ah dadka iyo deegaanka maxamed nuur cali dabaashe oo ah guddoomiyaha degmada jalalaqsi ayaa raadiyo muqdisho u faahfaahiyey sida ay dhibaatada ugu hayaan al-shabaab dadka shacabka maanta waxaana soo gaaray guddoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale oo runtii ku soo baxay xaalada aqirnaa ee antaani ka taagnaay magaaladan xaaladahaasoo ku saabsanay ciidamada jabuuta walaalaha nahay ee halkaan degan caqabada inay ugu guuraan saldhigga safay oo ku saabsanay macnaha taliyaha saldhigga booliska iyo ay caqabadu ku sameeya oo xagga biyahay dhaansanayen uu ka joojiyey iyo baarigtii magaalada ay baaraayeen oo runtii ay maalinta laba saac hal saac oo maalmeed subaxda horeeta la baaraayay si amniga loo xaqiijiyo magaalada gudaheeda iyo dareeraheeda wadda waxaa soo galayo oo markaas la jari jiray ateenada shirkadaha oo uu amar ku bixiyey inan maanta aan la jari karin waxyaalahaas caqabadahaas ugu yimid guddoomiyaha gobolka
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya halkii aan idinkugu sheegnay in guddoomiyaha jaalalaksi uu ka hadlayo markaasi dhibaatada al-shabaab shacabka ay ku hayaan sidaad maqasheenba waxa uu ka hadlayay xaalada degmadaasi iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan oo gaaray jaalalaksi markaana akhbaaraadka dibadda ciidamada dowladda turkiga ayaa bilaabay howlgalkii milatari ee muddada la qorsheynayay ee waqooyiga suuriya si looga sifeeyo ciidamada kurdiska ah ee ay ugu yeeraan argagixisada madaxweyne rajab tayib erdogan ayaa ku dhawaaqay bilowga howlgalka oo uu ugu yeeray nabadda xagaaga waxa uuna sheegay in looga dan leeyahay ciribtirka halista argagixisada ee ka dhanka ah turki ciidamada dimuqraadiyadda syriya ee loosoo gaabiyo s d f ee kurdiska ah ayaa markaasi sheegay in diyaaradaha dagaalka turkigu ay garaaceen goobo dad shacaba taasi oo argagax weyn sababtay howlgalkan milatari ayaa bilowday maalmo kadib markii aqalka cad ee maraykanku uu si lama filaan ah ugu dhawaaqay in ciidamada maraykanku ay ka baxayaan gobolka si ay dhabada ugu xaaraan howlgalka turkiga madaxweyne trump ayaa weli difaacaya go-aankiisa xilli aada looga dhaleeceeyey gudaha maraykanka isagoo yidhi dagaaladeenna aan dhammaadka lahayn ee doqomeed waa ay dhammaanayaan dagaallo u dhexeeya kooxo badan oo kala duwan ayaa markaasi ka socda muddo badan gudaha dalka suuriya dhinaca kale agaasimaha warfaafinta xafiiska madaxweyne erdogan ayaa isna ugu baaqay bulshada caalamku inay taageeraan dadaalada dib u dhiska iyo xasilinta ee turkiga waxa uuna sheegay in damaca turkiga ee syriya uu yahay keliya in meesha laga saaro halis muddo fogba ay markaasi wajahayeen muwaadiniinta turkigu guud ahaan dadkana maqlayo intaa ayuu nooga dhan yahay saaka war wixii dalkii daafaha dunida inaga soo gaaray anigoo shacayb aha idiin warramayo tan iyo kulankeenna iyo ismaqalkeenna dambe oo xiisale ammaana allah